wasiir dowlaha arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdule safiirka dalka qatar u jooga soomaaliya docor cabdalla bine saalim iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray mashruuc lagu taakuleynayo laguna kafaala qaadaya caruurta agoonta ah mashruucan waxaa maalgelinaya dowladda qatar waxaana fulinaya hay-adda qatar jarati iyadoo ay kormeeri doonto fulintiisa mashruucani hay-adda sodma gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qatar jarati cabdifitaax aadan ayaa ka warbixiyay ujeedka mashruucani halkan maanta waxaan ku dahfuri doonaa sida joogtada ah tirada guud ee barnaamijka ka faa'iidaysan doono xafiiska hay-adda uu kafaalo joogta ah siiyo waa makfuul ama qof oo ay hay-addu si joogta ah u siin jirtay kaalmo joogtooyin ah dabcan hadafka laga leeyahay barnaamijka kafaalada waa ilmaha agoonta inay fursado u helaan inay nolosha sii wataan waxbarasho helaan caafimaad helaan nolol ku habboon markaa la jaan qaadaysa nolosha maanta dalka ka jirto ay hore ula socdaan dabcan dadka barnaamijka ka faa'iidaysan doono guud ahaan soomaaliya qeybaheeda kala duwan ayay joogaan ilaa cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfureed runtii aad baan ugu faraxsannahay marka in wasaaradihii shaqadan nagala shaqaynaya iyo hay-adihii dowladdaba ay garab weyn runtii ka yihiin in hawshan ay daadegto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda inaan gaari doono goobahaas oo dhan annagoo wada shaqayn dhow la yeelan doono laamaha fulineed ee dowladda ee ku sugan hadba meesha laga shaqayn dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa u mahad celiyey dowladda qatar oo mar waliba sheegay in ay garab taagan yihiin dadka danyarta ah ee soomaaliyeed soomaalida garab taagan tahay dabcan kaalmadani waa kaalmo oo runtii kaalmada ugu hagaagsana oo dad mataqaana agoona lagu kaalmaynayo waxaan leenahay ilaahay hayna ka ajar siiyo dabcan ummadda soomaaliyeed xaaladaha ay ku jirtaa xaalada adag waaye shaqada annaga aan xil saarana waxay tahay dadkeena hadda halkan taagan waxay tahay in ummadda soomaaliyeed xaaladda adag ay ku jiraan laga bixiyo cid kastoo nagu kaalmaynaysana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dowladda qatar ma ahan kaliya waxa hadda aan halkan u taagannahay kaab qayb kasta oo dalka ka mid ayay ka shaqaynaysaa ama beera ha noqoto ama horumar ha noqoto ama jidad ha noqoto wasaaraddii howlaha guuda u joogto aad iyo aad iyo aada umahadsantihiinaan leenahay insha allahu tacala haddii ilahay yihahdo ummadda soomaaliyeed qacanne waa lagu quudinaya oo waa laga kaalmaynayaa qacanne horumarkaa looga shaqaynayaa ugu dambeyn wasiir dowlaha arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha ayaa ka warbixiyey una mahad celiyey dowladda qatar iyo cid walba oo ka qayb qaadanaysa taakulaynta dadka danyarta ah labayo labaatan kun saddex boqol iyo konton iyo kow qof oo agoona ayay siiyaan kaalmo joogto ah waa uga mahad celinaynaa waa waxaan leeyahay waa hay-adda ugu weyn kaalmaysa shacabka soomaaliyeed muddadii dhibaatada lagu jiray muddadii dagaalada sokeeye ay jireen ilaa iyo hadda hay-adda qatar jaarati waana garab taagan tahay ani runtii maanta farxad goonihay ii tahay waana cibaado waay waxa aan u joogno maanta caadi ma aha cibaado waaye in agoon wax lagu taro ayaab cibaado ah ilaahay ajar ha ka siiya dowladda qatar iyo hay-adda qatar jarity runtii mashruucaan hadda la daafurayo waa social protection waay ilaalinta bulshada waay wasaaraddeenna qayb weynay ka qaadatay ilaalinta bulshada haddana waxaan gacanta ku haynaa ilaa saddex milyan oo qof ayaa mashruuc la yidhahdo baxnaano ayaa bulshada ilaalinteeda gacanta ku haynaa tanna waxay ka mid tahay bulshadii ilaalinteeda hay-adda qatar waa kala shaqaynaa arrintaasi waana ayadaa noo qaabilsan runtii wax aad u wanaagsan waaye in ma aragtay agoon la kaalmayo wax oo adduunya aakhira lagu liibaanayo waay kadibna waxaan rabnaa inaan ugu mahad celinno kal xukuumad ahaan ka dowladda soomaaliya ahaan waxaan rabnaa inaan u mahad celinno shacabka qatar laga soo bilaabo amiirka qatar iyo shacabka qatar iyo safiirka qatar oo hadda halkaan nala joogo waxaan ugu mahad celinaynaa dadaalka galgo aan lahayn dadaalka muddada dheer oo annaga markhaati u nahay ay shacabka soomaaliyeed la taagan yihiin inay kaalmeeyaan waa ogtihiin axaadiista nebiga iyo sida agoonta looga hadlay racaayadooda ujeedka mashruucan ayaa ah in caruurta agoonta goobaha lagu xanaaneeyo la gaarsiiyo shixnado gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka si loogu taakuleeyo caruurta danyarta ah ee agoonta